ku dhowaad labaatan gabdho oo ka mid ah habeenka wax ka bartay jaamacadaha ku yaala magaalada beledweyne ayaa fursad shaqo ka helay cisbitaalka al aamin oo ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cisbitaalka al aamin ayaa qabta adeegyada caafimaad sida baaritaanada iyo qalimada guud doctoreyse xamdi daa-uud maalin oo ah maamulaha isbitaalka al aamin ayaa ka warbixisay dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay isbitaalka iyo waxyaabaha ay qabtaan annaga horta waxa aan soo bandhignay waxay ahayd shaqo aan usoo bandhignay dadka ku nool magaalada beledweyne waxaan qaadnay imtixaan imtixaankaas oo ahay feer qof bini-aadane oo qof micnaha looga abyeelanay uusan jirin imtixaan cadaalad ku saleysan randamayzad ah qof aan anaga naqaani aysan jirin qof kastaba ilaahay dartiis imtixaankaas wuxuu ka siiyo iyo aqoontiisa uu kusoo galay imtixaankii markaan qaadnay waxaan sameynay inaan qiimeyno aqoontoodii imtixaankii markii aan saxnay dadkii ugu qualified graysnayaan kala soo baxnay alxamdulilah maantana waa dadna kaafiyey bulshadoodana kaafiyey ilaah mahad iska leh ilaahana waafajiye isbitaalka waxaa ka shaqeyso shaqaalahada isbitaalka jooga xaadirka waxawaaye labaatan qofood waaye nersinka lix qofoodoo nersin ah farmashiistaha asigana oo labo qof ah sheebaarka oo saddex qof ah iyo dhakhaatiirta qaar ka mid ah habeenka ka faa-iideystay fursadaha shaqo ayaa dhankooda ka barbixiyey shaqooyinka ay ka qabtaan isbitaalka magaceyga waa fartiinis cabdulaahi isbitaalka waxaa u joogaa waxaa ahay shaqaalaha ka tirsan naarsinka sidoo kale waxaa qabanaa shaqooyinka oo naarsinka ay qabtaan sida inaa gargaarka degdega dadka oo kale inaa u sameyno iyo bukaanjiifka oo kale inaa u adeegno sometimesna qolka hooyada dhallaankana ka shaqeynaa howlaha waxay igu suurto gashay inaa kamid noqdo shaqaalaha isbitaalkani waxaa jirta xayeysiin ay soo sameeyeen isbitaalkan inay u baahan yihiin shaqaalo kadibna ay soo dhigeen bejka facebooka sidaas ayaa kusoo tixraace dan c v iyo waxaa keensaday shahaadooyinkeyga shortlistiga kusoo baxe kadibna imtixaana ugale imtixaan kadib haddana waxaa nasiib u yeeshay inaa kamid noqdo ardayda laga qaaday interviewga interview kadibna waxaa lii qaatay inaa kamid noqdo shaqaalaha isbitaalka waxawaaye waxaa fadhiyaa qeybta receptionka aqoontiidaan ku imaaday isbitaalka aamina fursad ii siiyey qaybta lacagta oo dadka ay bixiyaana fadhiyaa marka waa ku faraxsana inaan kamid noqdo shaqaalaha isbitaalka al aamin waana ku faraxsana inay fursad ii siiyaan aqoontiidana ee keenta meesha dhalinyaro badan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa fursado shaqo ka helay isbitaalka al aamin kuwa oo horay shaqo la-aan u ahaa